بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان التزاور إن أهل سنه زيارته
للشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد والآن نترككم مع المحاضرة
الحمد لله رب تروى العالمين تروى
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى waxaanu marti u nahay eh, إخواننا السلفيين في هرجيسة وبخاصة في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله نحن ضيوف لأخينا وشيخنا أبي خالد الأثري أحمد بن عبد السلام حفظه الله ورعاه وحفظنا أجمعين إن شاء الله تعالى كل وحويا سقع إن شاء الله تعالى شيخ أحمد كالمدينة أورندونا وحويا ما نجعلينا فرصة إن بدن كقاعدو فأقول له فليتفضل أخونا في الله ilaahayna subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo walaalkeen saaxiibkaa wanaagsan uu inoo sameeyey iyo iqbaalkaa uu ku sameeyey ikhwaanuhu azaa'iriin faatruku lahu lmajaal waaqul lahu falyatafadal ma'juuran mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله أولا waxaan idin leeyahay tibtum wataaba mamshaakum ilaahay subxaanahu wa tacaalaa tallaabo kastoo aada soo qaadeen ajri iyo xasanaad ha idinka siiyo run ahaantii waxaad ka timaadeen min manhali ilcilm manhalkii iyo goobtii cilmiga waxaad ka timaadeen min cindi alculamaa culimada agtoodii walaa yaxiqu liamhaalina annaka oo axsanu axwaalina haddaanu nahay dalabat cilm waxa weeye runtii ma istaahilo inaanu kelimaad idin idhaahno idinkoo min cindi alculamaa ka yimid wa fii xaqiiqati alamr waxaan u imid inaan siyaaradiinna idinku bogaadiyo oo aan idiin mahadnaqo laakiin kelimaad inaan idin idhaahdo umaan iman waayo waxaan ogahay halkaa ka timaadeen iyo waxaa xambaarsan tihiin walaalayaal attasaawur in ahlu sunnuhu isziyaarto oo laysbooqdo oo layska warhayo waa arrin aada iyo aada u qiimo badan fadli badanna leh waad garanaysaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiis tiro badan oo uu ku sheegay fadliga aziyaara fi illaah waxaa ka mid a maa rawaahu alimaamu muslim fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra anna rajulan zaara akhan lahu fii qarya in nin u booqday oo u siyaartay walaal walaaladiisa ka mid ah oo magaalo kale ku noolaa markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisii wuxuu usoo diray malag calaa suurati aadamiy markaasuu weydiiyey ayna turiid halkeed doonaysaa markaasaa waxauu yidhi waxaan doonayaa walaal ilaahay dartii aanu u walaalownay oo fii haadihi alqarya inaan soo booqdo markaasuu ku yidhi hal laka min nicmatin calayh miyaa wax nicmo ah ama dan ama waxaad u gudaysaa ama adu aad ka doonaysaa ma jirtaa qaala laa hayra annii axbabtuhu fi illaah wuxuu yidhi maya wax alla wax danoon ka leeyahay ma jirto laakiin ilaahay dartii baan u jeclaaday waxau yidhi markaa fa innii rasuulu llaahi ilayka ukhbiruka ana allaha axabaka kama axbabtahu fiih wuxuu yidhi haddaba waxaan ahay mid ilaahay kuu soo diray si aan kuugu khabro in ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana uu kuu jeclaaday sidaad ninkaa ilaahay dartii ugu jeclaatay idan ikhwaanii fi illaah aziyaaratu fi illaah ahlu sunna ahlu lxaq assalafiyuun inay ilaahay dartii isu siyaartaan oo ay isku booqdaan oo waxyaabaha ina dhexalsiinaya inaynu helno almaxaba in ilaahay ina jeclaado oo waxyaabaha maxabada iyo kalgacalka dhexdeenna kobcinaya ee kordhinaya oo waxyaabaha fadaa'il iyo ujuur tiro badan aynu ku helayno xadiidkii kale saxiixa ayna almutaxaabuuna bijalaali alyowma udiluhum fii dili yowma laa dila ilaa dili kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii isku jeclaaday maalinta qiyaame ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhawaaqaya oo u yeedhaya sharafta iyo wanaagga ay muteen darteed markaasaa maalinta dhibaatada iyo bacadka iyo shiddada badan ee ay jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala u hadhaynaya ikhwaanii fi illaah haadihi ziyaaraat waa da-biga ama sifaadka iyo calaamaadka lagu yaqaano ahlu sunnaha inay isa ziyaartaan oo ay isbooqdaan oo ay isu yimaadaan waana wax innaka in fara badan inaga maqnaa oo aynan ku baraarugsanayn laakiin aynu u baahannahay imika ixyaa iyo noolayn inaynu ku samayno oo dalabatulcilmigu ay isku xidhnaadaan oo culimmada lagu xidhnaado meel ay joogaanba oo had iyo jeer cagta laysku badiyo walaalayaal waxaan idinku soo dhoweynayaa oon kusoo halqabsanayaa ahlan wasahlan biladiina uxibuhum wa awaduhum fi llahi di laalaa'i ahlan biqowmin saalixiina dawi tuqa guri lwujuuhi wa zayni kuli malaa'i yaa aalibii cilmi nabiyi muxammadi maa antumuu wa siwaakumuu bisawaa'i ikhwaanii fi illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ugu mahadnaqaynaa sunnada ina waafajiyey waayo axadu salaf ayaa waxa uu maqlay nin la alxamdu lilaahi cala alislaam markaasuu yidhi wa cala asunna sunnadana ilaahay ugu mahadnaq waayo kam min muslimin munxarifin can isunna fara badana qof muslim ah laakiin sunnadii ka leexsan oo aan ku sugnayn ilaaha sunnada ina waafajiyey waa inaynu ku mahadinaa alamru thaani ayuha alikhwaanu fi illaah ahabaatu calaa hadihi sunna nicmada qiimaha iyo wanaaggaa leh inaynu ku sugnaano ilaahayna habaadka weydiisanno qalbigu waa daciif gacmaheennana kuma jiro wamaa sumiya alqalbu qalban ila litaqallubih qalbigu wuu gadgadoon badan yahay isbeddelkuna waa ku fara badan yahay walidaalik ayaa xadiidkii anas ee saxiixa ahaa markuu maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo in fara badan leh yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah aamanaa bika wabima ji'ta bih fahal takhaafu calayna waanu ku rumaynay adiga iyo waxaad noola timidba eh miyaad noo cabsanaysaa qaala nacam ina alquluuba bayna usbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa waxau yidhi haa waayo quluubtu waxay ku kala dhex jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah oo ilaahay wuxuu u gedgediyaa oo u bedelaa hadba sida uu doono hadihi alquluub waa sariicatu taqallub waalmayl walidaalik ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii saxiixa min xadiidi ibni cumar waxa uu lahaa kaana yamiinu nabiyi sala allahu calayhi wasalam alatii yaxlifu biha kasiira laa wamuqalib alquluub kama akhrajahu lbukhaari yacnii nebiga sala allahu calayhi wasalam dhaartiisii ugu fara badnayd ee uu ku celcelin jiray in fara badan waxay ahayd maya arrinku caynkaa ma aha allaha quluubta gedgediyaan ku dhaartee markaa sifada taqliibu lquluub addoommada quluubtooda cidda gedgedida ee badbadashe gacantiisa ay ku jirtaa waa allah subxaanah yuqalibuhu kayfa yashaa ahmiyadda ay arrintaasi leedahay darteed ayaa nebigu in badan dhaartiisa ugu soo halqabsan jiray laa wamuqalibi alquluub ikhwaanii fi illaah waxaan naftaydiiyo nafiinaba kula dardaarmayaa alsabru calaa ada almukhaalifiin haddii ilaahay nicmada sunnada ku waafajiyo oo dariiqa xaqa ah rabbi kugu toosiyo nabadgeli maysid waa lagu dhibayaa waa lagu colaadinayaa waayo dariiqii ambiyadaad haysaa ambiyadana allah tilmaamay cadaawaad badan inay leeyihiin wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin walidaalik kulu man salaka maslaka alambiyaa falahu nasiibu min hadihi alcadaawa qof kastoo dariiqa ambiyada mara qayb iyo nasiib buu cadaawaddaa ku leeyahay haddaad doonto dariiqii nebi moxamed inaad qaado haddana madaxa laguu salaaxo ha dhicin ha jabin soo soco lagu yidhaahdo heli mayse laabudda min alibtilaa walidaalika nabiga sala allahu calayhi wasalam waraqa ibnu nawfal markii loo keenay waad garanaysaan fii bidaayati nubuwatih muxuu lahaa lam yaأti axadu bimili ma ji'ta bihi ilaa cuudi axadna lama iman waxa aad la timid iyo xaqaa iyo waxyigaa ilaa hadduu la yimaado se waa lala colaytamaa wuxuu u sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam in maadaama uu dariiqaa maray waxyiga kolleyba cadaawad u kala kulmaya qoomkiisa walidaalik ayaa hadhcad qoomkiisu maka ay ka saareen wahiya axabu ardi illaahi ilayh buqcad meeshuu ugu jeclaa iyadoo ah ayaa hadhcad laga saaray yaa ka saaray waa xigtadiisii iyo qoomkiisii iyo quraysh walaalayaal idan laabudda an nuwatina anfusana calaa hadihi alcadaawa waa inaynu nafteenna kusii ababinno oo ku barbaarinno oo ku tala galno in cadaawad badan aada kala kulmayso mukhaalifiinta xaqa yacni waxa weeyaan ka baydhay ikhwaanii fillaah qofku haddaanu naftiisa taa caada uga dhigin iyo sifo waxa weeyaan xaqa ma haysan karaayo marka halkan lagaga qayliyo ee halkan lagaga dhawaaqo ee kani ka hor yimaado ayuu so odhanaya waxaan maxaa kugu waxa weeyaan dhibay iskaba sii daa waayo waa kaljamra buxushaa dabka haysan kari maayo waa iska tuuraya laakiin qofku markii horeba hadduu naftiisa sabirka waxa weeyaan ku barbaariyo sife mulaasima uga dhigay mahmaa laqiyahu min almasaacibi waalmataacib wax kasta oo ka hor yimaada mataacib kastaoo uu la kulmo fahuwa yasbir waayo markii horuu naftiisa yacni waxa weeyaan wacad iyo ballan kaga qaaday inuu ku adkaysto oo ku sabro dhibaato kastaoo ugu timaada dariiqa uu hayo ikhwaanii fi illaah athabaat calaa hada alxaq waasabru calaa ada almukhaalifiin maca cadami atanaazul can shayin min alxaq iyadoon qeyda an mulah ciddi caaradeed intaa in leeg aan xaqa laga tanaasulayn waayo waxaa laga yaabaa bacdu annaas marka ada almukhaalifiin ay ku fara badato ceebaynta iyo cayda iyo hadalhaynta ee uu arko maca dalik kahiir min annaas in waxa weeyaan ay sacabka u tumayaan ahlu lahwaa'i walbidac inuu isku dayo si uu u helo rida annaas inuu wax diintiisa ka mida ka tanaasulo walaalayaal taas qofka sunnigae salafigii waa inuu iska ilaaliyo oo aada iyo aad uga fogaado oo marnaba rukuun iyo iilasho aanu u samayn ilaa ahli alahwaa xaqa uu haysto u xasuusnaado aljamaacatu maa waafaqa alxaq wain kunta waxdak jamaacadu waa waxaa xaqa waafaqa walow keligaana ha noqdee walaalayaal mimaa naxmad allaha caza wajal waxyaabahaynu ilaahay ugu mahadnaqayno waxaa ka mid ah inuu ilaahay xaqa ina waafajiyey oo uu inaga dhigay ahlulxaq maaha xeeladiiyo awoodaynu dadka dheerrahay laakiin bifadli illaahi waraxmatih wa bitawfiiqin min allahi caza wajal laakiin ayuha alikhwa idaa kunaa cala alxaq falaa budda min alxikma maca hada alxaq haddii ilaahay xaqa inagu sugay oo ina waafajiyey waa lagama maarmaan inaynu noqonno xukamaa dad xikmaddii ku dheehan oo xaqooda iyo xikmadoodu ay yihiin laba wada socdo oon kala hadhin markaan sidaa leeyahay ahlu sunnaha iyo salafiyiinta haaliban yacni looga baqan maayo inay sunnadii ama xaqii dhinac maraan oo way ku sugan yihiin oo ilaahay xaqii waa waafajiyey ilaahay baa ka dhigay ahlulxaq laakiin sida haalibka ah waxa wadnaha farta lagu hayaa oo qofka saaxibulxaq looga baqanayaa inay xikmaddu hoos marto waalxikmatu madluumatun min jihatayn xikmadduna laba dhinacba waa laga dulmiyey waalxaqu wasatun bayna alamrayn xikmaddu ma aha alsukuutu cani ilxaq in la yidhahdo war xikmadda ilaali oo qowlulxaqba laga tago kamaa yaquulu bacdu nnaas mana aha xikmaddu quli ilxaqa walow kaana muraa walow asaabaka maa asaabak yacni xaqa iska dha oo tuur uun wixii doona ha ka dhashee taasina xaq ma aha laakiin xaqu waxa uu yahay qowlu lxaq maca muraacaati alxikmati fii dalik inaad xaqa tidhaahdo adoo xikmadda ilaalinaya xaaladda aad ku sugan tahay cidda aada la hadlayso goobta iyo makaanka aada joogto mustawayaadka dadka aada la khitaabayso intaasoo dhan adoo muraacaynaya wa qabla dalika kulli awlawiyaadka iyo waxaad sheegaysaa siday u kala mudan yihiin waayo soomaalida waxay ku maamaadaa ooda dhacmeed sida u kala sarreeyaan baa loo kala guraa macnaha waxa weeyaan mas'aladii ahamka ahayd intaad ka tagto muhim inaad qaadato ama aham iyo muhimba intaad ka tagto wax iska kamaaliyaada inaad ka hadasho waxa weeyaan waxay noqonaysaa cadamu lxikma xikmad darro iyo qofka oo aan waxa weeyaan xakiim ahayn fii dacwati walaalayaal kulamaa uu daacigu yahay xakiiman fii dacwatih waxa uu noqonayaa naajixan fii dacwatih dacwadiisu mid naajixa oo midho dhalisa oo dadka quluubtooda uu ku hanto ayaa uu noqonaya walaalayaal inaanay kaafi ahayn qowlulxaq waxda in xaqun la yidhaahdo iyadoon xikmadda la eegin taasi inaanay kaafi ahayn waxay noogu daliila qowlullaahi caza wajal iyadoo nebi moxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala amar siinayo udcu ilaa sabiili rabbik bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebigiisa moxameda udcu ilaa sabiili rabbik nebi moxamedow rabbigaa jidkiisa dadka ugu baaq oo ugu yeedh waa amrun biqowli lxaq waxaa la amray inuu xaqa yidhaahdu ku hadlo oo xaqa uu ku adimo oonu ka aamusin waayo dadka ilaahay jidkiisa baaqida loogu baaqayaa waa in kelimatulxaq ay muuqato oo lagu hadlo laakiin rabbi subxaanah kuma dayin xaqa udcu ilaa sabiili rabbika oo keliya waayo inta haddii lagu daayo waxaad odhan lahayd anugu dadka ilaahay jidkiisaan ugu baaqaya wixii doonaa ha ka dhasho laakiin waxaa la raaciyey bilxikma waalmawcidati alxasana adoo ku dheehan xikmad iyo wacdi wanaagsan adoo ku dheehan haadihi alxikma waa wadcu shayi fii mawdicih shayga halkiisa in la dhigo fa kullu shayin fii mawdicihi xasan wax walba halkiisuu ku wacanyahi o ku wanaagsan yahi ashiddatu fii mawdicihaa xasana waalliinu fii mawdicihi xasan shiddada iyo adaygu halkeeda markay taagan tahay waa xasan ma xuma liinka iyo dabacsanaantuna halkiisa markuu taagan yahay waa xasan oo ma xuma laakiin haddaad isweydaariso ama aada miduunu hayso liinka oo keliya oo shidaba aanad lahayn ama shidadaoo keliya unaad u hayso oo liinba aanad lahayn waxay tusinaysaa cadamu alxikma alxikma waa inaad fahamto awlawiyaat alcamali adacwi camalka dacawigeed ku qumayso ayuha daaci siduu u kala mudan yahay ee u kala muhiimsan yahay waa inaad garanayso waxay xikmaddu tahay in waxa weeyaan dadka iyo axwaashooda aada garanayso nabigu sala allahu calayhi wasalam mucaad ibnu jabal markii uu diraaye maxaa uu yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaab markii yaman uu diray mucaadow waxaad u tegaysaa niman waxa weeyaan ahlu kitaab ah haddaad isweydiiso malxikma min dikri xaali haaulaa yacni kuwa uu ku sii socdo xaalkooda in loo sii cayimo maxaa ku jira xikmad ah waxaa ku jirta an yakuuna calaa cilmin bixaali haaulaa inuu aqoon iyo cilmi u leeyahay cidda uu ku sii socdo xaalkoodu wuxuu yahay dabadeed taladiisa iyo tasarufkiisa uu ku saleeyo dadka uu ku socdaa siday yihiin haddaanad garanaynba dadkaad u tegayso dee halkeed uga bilaabi nebigu wuxuu u sheegay waaqic annaas dadkaa waaqicoodii iyo xaalkoodii inay yihiin dad ahlulkitaaba dabeed wuxuu u sheegay halkuu uga bilaabayo falyakun awala maa tadcuuhum ilayh shahaadat an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah inuu towxiidka uga bilaabo waa xadiidka laga fahmayaa awalan dadka xaalkooda iyo waaqicooda iyo siday ku sugan yihiin in daacigu cilmi u leeyahay si dacwadiisa ugu saleeyo xaalkooda haaniyan halka daacigu dacwadiisa ka bilaabayo bidaca laga bilaabi maayo oo munkaraadka laga bilaabi maayo laakiin waxaa laga bilaabayaa towxiidu rabbi alcaalamiin waayo bidaca haddaad qofka uga bilowdood u diidood radida in fara badan laakiin uu mushrig yahay haddaad qofka munkaraadka iyo macaasida aada u diidood ka nahido laakiinse uu mushrig yahay sunno kastuu sameeyey iyo camal kastuu sameeyey hal yanfacu anfici maayo walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin walidaalika ambiyadii umamkooda loo diraayey iyadoo ummad waliba cudur iyo marad khaasa ay leedahay lama amrin inay cilaaj iyo dawada amraadda ay dacwadda ka bilaabaan oo kuwa waxa weeyaan dhaqan xumada iyo fawaaxishta lagu ibtileeyey in faaxishada uu waxa weeyaan nebigu uga bilaabo lama amrin tasxiixeeda iyo inuu yacni dhaqan wanaag uu ku soo celiyo oo edabdarrada uga digo lama amrin inuu halkaa ka bilaabo kuwa waxa weeyaan dhibaatada dhaqaale iyo nuqsaan ulmawaasiin walmakaayiil lagu ibtileeyey inuu jaanibkaa ka saxo oo halkaa dacwadda uu ka bilaabo lama amrin laakiin jamiicu alambiyaa iyadoo amraadda umamkoodu kala duwan tahay haddana waxay ka sinaayeen nuqdat lbad'i halka barbilowga laga bilaabayo oo ah yaa qowmi icbudu llah maa lakum min ilaahin hayru waxaa markaa min alfashal waalkhasaara ah ninka daacigii ruuxii isagoo shirkiyaad ku jira isagoo laga yaabo xabaal inuu dawaafayo isagoo laga yaabo inuu taariku salaad yaho fii islaamihi qowlaan hal huwa muslim am kaafir islaamnimadiisii laysku haysto hadduu wax kale uga bilaabo waa cadamu lxikma waa inuu kow horta islaamnimada laysku raacsan yahay soo geliyo xeradeeda horta kow waa inuu tawxiidka u saxo marka hore shirkiga waa inuu uga digo markuu noqdo qof muwaxid oo xadiiradii iyo xeradii islaamka ku jira oon islaamkiisa hadal ka taagnayn bidaca uga dig oo munkaraadka uga dig oo wax alla wixii mukhaalafaada uga dig idan min alxikma yani fahmu alawlawiyaat sida arrimuhu u kala mudan yihiin waxaa xikmadda ka mid a ikhwaanii fillaah saan hore usoo tilmaamay mustawayaadkii dadka in la fiiriyo cali bna abi aalib waxa uu yidhi xadisu nnaasa bimaa yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh war dadka kula hadloo u sheega waxay garanayaan ma waxaad doonaysaan ilaah iyo rasuulkiisa in la beeniyo waxaa laga yaabaa qofku mas'alo aanu maskaxdiisu aanay weeleynba karayn daqaa'iqulcilm haddaad uga bilowdo oo kibaaruulcilmi qabla sigaari masaa'ilka hoose intaanad ku soo ababin kuwa ugu sarreeya haddaad uga bilowdo waxaaba suurtowda ciyaadan billaah inuu yidhaha war nagala tag ilaahayna ma odhane yaa u sababay an yukadiba allaha warasuulah anta sabab waayo waxay ahayd qofka rabbaanigii waa man yurabbi annaasa bisigaari alcilmi qabla kibaarih siday ahlulcilmigu yidhaahdeen kaasaa rabbaani ah qofka cilmiga kiisa yaryaree hore hoose iyo waxa weeyaan bidaa'iyaadka kusoo barbaarinaya kusoo ababinaya intaanu masaa'ilka waaweyn u dhigin walaalayaal ibnu mascuud waxa uu lahaa maa anta bimuxadisin qowman xadiisan laa tabluquhu cuquuluhum ila kaana libacdihim fitna yacni qolo u sheegi maysid oo uga warrami maysid ama dad ugu warrami maysid xadiis iyo war aan caqligoodu gaadhiba karayn oo aanay weeleynba karayn oo aanay fahmi karayn ilaa haddaad u sheegtase barhkood waa ku fidnoobaa walidaalik ayaa ay ka mid tahay min alxikma in cilmiga cid walba inta ay qaadan kartee ku habboon aada siiso walidaalika qofku luqo keliya hadduu ku wada hadlo markuu dalabatulcilmiga la hadlaayo markuu caamatu naas la hadlaayo markuu waxa weeyaan ku yar iyo ku weyn haddii isagoon da iyo diin iyo dacwad iyo faham midna aan ictibaarin dadka isku luqo keliya hadduu kula wada hadlo waxaad garanaysaa xikmadiisa inay wax ka dhiman yihiin imaamu lbukhaari fii saxiixii waxa u baabaystay baabu man khasa bilcilmi qowma duuna qowm karaahiyata an laa yafhamu yani waxaa tarjamada iyo ciwaanka baabkaas uu baabaystay yacni cidda cilmigii ku gaar yeesha dad cid kala sokadood yacni dad mucayana ku khaas yeesha iyadoo la nacayo inaanay fahmin caamatu nnaas oo laga baqa qabo inaanay qaadan karayn markaa cidda qaadan kartun ku gaar yeesha tarjamada baabkaas waxaa hoosteeda uu ku keenay imaamu albukhaari xadiisu anas nebigu sala allahu calayhi wasalam wa mucaadun radiifuhu cala araxli iyadoo mucaad ibnu jabal uu fangashan yaho raaxilada iyo gaadiidka xagga dambe uu ka fadhiyo nebiga ayaa rasuulku yidhi yaa mucaad halaatan saddex jeer buu u dhawaaqay fa qaala labayka wa sacdayk markii saddexaad buu yidhi maa min axadin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah sidqan min qalbih ilaa xaramahu allahu cala annaar wuxuu yidhi axad ma jiro qiraya ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye nebi muxamedna rasuulkii ilaahay ummaddan usoo diray uu yahay axad intaa qirayaa ma jiro sidqan min qalbi iyadoo qalbigiisa run ay ka tahay oo afka baarkiisa iyo munaafaqad aanay ka ahayn oo afkiisa iyo uurkiisu iswaafaqsan yahay axad sidaa ku qowlaa ma jiro ilaa hadduu jirose ilaahay naarta waa ka xarima wuxuu yihi yaa rasuul allah afalaa ukhbiru bihi annaas fayastabshiruun rasuulkii allow miyaanan dadka u sheegayn si ay u bishaaraystaan oo arrintaa ugu farxaan ila waa bishaaro weyn qaala idan yatakilu wuxuu yidhi haddaa way isdhigan nebigu wuxuu ku yidhi mucaad mucaadow haddaad u sheegto way isdhigan oo camalkaba way iska dayn shahaadadaasa inagu filan bay oo dhan waxaad xadiidka ka fahmaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka mucaad uu sheegay mucaad wuu qaadi karaa waanu weelayn karaa laakiin inuu caamatu naas xadiidkaa u wada sheego nebigu wakaa u diiday yidhi idan yatakilu diidista uu u diiday maaha litaxriim waa lilmaslaxa waa maslaxa muaqada oo markay dhammaato ay u bannaantahay inuu sheego ibnu xajar ayaa fatxulbaariga sidaa ku tilmaamaya oo odhanaya nahyigu ma ahayn litaxriim laakiin wuxuu aha lilmaslaxa sidaa darteed ayaa wa akhbara biha mucaadun cinda mowtihi ta'ahuma mucaad ibnu jabal xadiidkaa waxa uu sheegay markuu sii dhimanayey isagoo ka baqa qaba inuu ku dembaabo cilmi uu qariyo dee hadduu nahyigu litaxriim yahay xataa cinda mowtihi ma sheegeen laakiin macnaha nahyiga loo diiday ayaa ahaa lilmaslaxa ee aan ahayn litaxriim maslaxaduna waxay ahayd dadkaa caamatu nnaas ayaa nebigu markaa u lahaa ma wada qaadi karaan oo waxba laga yaabaa inay isdhigtaan oo camalkaba iska daayaan xadiidka ahlulcilmigu waxay u soo arooriyaan in yacni cilmiga qaar ka mid ah iyo daqaa'iqu lmasaa'ilka yacni dadka qaadi kara mooye caamatu nnaas inaan cid walba loo sheegay idan ikhwaanii fi illah wa min alxikma muraacaatu mustawayaati annaas wa min alxikmati ayda allutfu walliin inaad had iyo jeer dabacsanaanta iyo naxariistu ay noqoto aslu dacwatik oo had iyo jeer shiddada iyo iyo khildadu ashiddatu waalkhilda waa marka qofku uu mucaanid mukaabira noqdo xaqii loo caddeeyo loo nasteexeeyo wax loo sheego haddana uu soo noqon waayo oo dee waxa weeyaan markii ilaahayna amray wajaadilu ahla alkitaabi bilatii hiya axsan yaa laga soo reebay ila aladiina dalamuu minhum oo iyaga dariiqadii wanaagga badnayd hadday anfici weyday waxa weeyaan dee shidda iyo khilda ayaa lagula tacaamulaya al aslu fii dacwatina waa rifqiga iyo raxmadda waayo nebigu kaana raxiiman biummatih waxa waa ummaddiisa mid u naxariista amhiladeeda waa wada garanaysaan xadiidkii mucaawiya ibnu alxakam fi salaa markii waxa weeyaan salaadda dhexdeeda uu ku hadlay saxaabadu ay waxa weeyaan soo eegeen ee uu hadalkii joojin waayey markii salaada laga baxay waxa uu lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ima hiifin imana huruufin maan arag buu yidhi mucallim axsana minhu tacliiman qablahu walaa bacdah weligay nebi muxamed mucallim ka tacliim wanaagsan hortii iyo dabadiitoona ma arag wallaahi maa kaharanii walaa shatamanii laakiin wuxuu igu yidhuun ina hadihi asalaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas waxaa laga faa'iidaysanaya atacaamul maca almukhaalif walaalkaa markuu khaldamo ee ay wax ka dhacaan kayfa tatacaamal macah ma isugu kaa midbaa ka mubtadicii markuu khaldamo iyo ka walaalkaaga sunniga ah mise way ku kala soocan yihin waa inaad garato oo aad fahamto isaga raxmad iyo liin iyo ludfi waa inaad kusoo qabato nabigu sal allahu alayhi wasalam xadiidkii jaabir fi saxiix mahalii wamahalukum ka mahali rajulin istawqada naara fajacalat ilfaraashu waddawaabu yaqacna fiiha wahuwa yadubuhuna daba faana aakhidun bixujazikum can innaar wa antum tatafallatuuna min yadi wa raxmatu rasuuli illah siduu nebigu raxiim u ahaa biummati laqad jaءakum rasuul min anfusikum caziizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim maadaama rasuulku uu ahaa raxiima biummatih rasuulu raxma uu ahaa uu ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin faasalafiyuun ahlu raxma wa luطf wa liin waayo dariiqii nebi moxamed bay hayaan dacwadoodu waa dacwadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dacwatu rasuuli illah hadday ahay dacwatu raxma dacwadeennuna waa dacwatu raxma walidalik ahlu sunna wa aclamu lkhalqi bilxaq wa arxamuhum lilkhalq kuwa xaqa ugu aqoonta badan haddana dadka ugu naxariista badan ee raxmadda xaqa ugu soo leexinaya markay ka baydhaan biraxma wa lutfin waliin ayay kusoo qabanayaan amarkii ilaahay siiye nebi moxamed wakfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin isagoo oofinaya oo fulinaya ayaa u ahaa raxiim markaasaa ilaahay tilmaamo uu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalb lanfaduu min xawlig naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad nebi maxamedow ugu dabacsanaatay oo ugu naxariisatay haddaad qallafsanaan lahayd oo midka kan oo dabeecad adag aada noqon lahayd way dadku kaa dareeri lahaayeen oo cidina kuguma soo hirateen kumana soo dhowaateen walidaalik ayaa muusa wa haaruun iyadoo laynagu tarbiyeynayo darsun liducaati ilaa yowmi alqiyaama waxaa lagu lahaa fircawn ood garanaysaan adqa duqaa ayaa la lahaa faquulaa lahu qawlan layina lacalahu yatadakaru aw yakhsha idan min alxikma in haalibka dacwadaadu noqdo ilaa idaa dacat ilxaaja inay xaajada iyo danta u yeedhato mooyaane inay noqoto alraxma walliin laakiin man kaabara wacaanad isaga yushadad wa yucanaf calayh waa lagu adkaynaya walaalayaal waxaa xikmadda ka mida dacwada in had iyo jeer marka aada maqaalad ama xaq aada sheegayso inaad isweydiiso wakhtiga aada sheegaysaa munaasab ma ku yah fadakir in nafacat dikra in waanada lagu intifaacaa shardi uma aha jeedinteeda laakiin waa maqsuud sharciya yacni shardi uma aha oo dee la odhan maayo haddaan laguba intifaacayn oo wax lagu qaadanayn yaan la hadlinba oo qad yuntafac wa qad laa yuntafac laakiin waa maqsuud sharciya walaalayaal marka yacni intifaaca qofku inuu isweydiiyo wakhtiga qofku ugu soo dhega nugul yahay ee munaasabka ku ah ee uu usoo jeedo waxa weeyaan waa arrin maqsuuda oo loo baahan yahay oo yacni maqaasida qofka daaciga ah dacwadiisu inay midho dhasho macnaha shardi ma aha laakiin dee hadaf aada doonaysa weeyi in lagu raaco dadku ay hanoonaan haddii marka adoo adigu ghaayatu amri ka dadaalay lagu raaci waayo maa calayka min xaraj laakiin aduu haddaad sabab u tahay baydhidda lagaa baydhay dee aasin baa tahay cala almari an yascaa ila alkhayri juhdahu walaysa calayhi an tatima almaqaasidu yacni ruuxa waxaa dushiisa saaran uun inta awooddiisa ah inuu khayrka iyo qaadashadiisa ku dadaalo laakiin haddii midhihii uu goosan waayo kuwa ka dambeeyaa laga yaabaa inay goostaani isagu dembi ma leh walidalika xadiidkii saxiixa min xadiidi ibni cabaas yaأti nabiyu walaysa macahu axad maalinta qiyaame nebi baa imanaya laba nin ay raaceen mid baa imanaya koox yaroo tobaneeye ka yar duuna alcashara ay raaceen mid baa imanaya walaysa macahu axad maaha taa macnaheedu nebigaasi xikmad inaanu lahayn maaha macnaheedu dacwadda sidii saxdahayd inaanu u faafin maaha macnaheedu waayo ambiyadu waa axkamu nnaas iyaga waxa weeyaan cid ka xikmad iyo faham iyo fiqi badani ma jirto marka taa waxaynu uga jeednaa kasrada iyo raaciddu maaha shardi laakiin adigu waa inaad inta awooddaada a ku dadaashaa sidii lagugu raaci lahaa ee dadka quluubtooda aad ku kasban lahayd waa inaad iska ilaalisaa adigu ku dhufo oo ka dhaqaaq sida kuwa maanta dagaalama ee hoobiyaha tuuraya meeshaa doonta ku dhac uun leh kelmadaadu inaanay noqon kelmadaada inaad u meel daydo oo munaasabadda iyo mowqifka iyo cidda aad ku odhanaysa iyo sifadaad u odhanayso inaad iska ilaaliso waalxaqu qad yactariihi suu tacbiiri iyadoo kelimadaadu xaq ah ayaa edebdaro ay raaci kartaa ayaa cibaaro xuma ay raaci kartaa suu-u tasarufkaaga ayaa dhici karta kelmadda xaqee tidhi in lagu diidoo lagaga dido oo la qaadan waayo innaka markaa waajibka ina saarani inta awooddeenna ah waxaynu haynaa bidaaco qiimo badan waxa ilaahayna waafajiyey xaqii xaqaa aynu wadanee alla ina waafajiyey innaku yaynaan suuro xumayn innaku yaynaan fool xumayn inta aynu qurxin karro sida ugu habboonaynu u dhigi karro inaynu ku dadaalno walaalayaal ikhwaanii fillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala yacnii nicmadaa uuna siiyey ikhwaani fillaah waxaan aada iyo aada idinku adkaynayaa inaad xikmadaas aada aada iyo aada ugu dadaashaan oo aada waxa weeyaan walaalayaal aada noqotaan xukamaa fii dacwatihim waayo khayr iyo xikmad badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey marka khayrkiiyo wanaagga ah haddaynaan inaku ku dadaalin sida ugu ansabsan ee ugu amhalsan waxa weeyaan walaalayaal waxaa dhacaysa adigoo bidaaco wanaagsan haysta in haddana lagaa dareero waxaad taqaanaan dadka tujaarta ee ganacsatada ah nin walba bidaacadiisa sifadu u cardiyo dadka ugu bandhigo unbaa looga qaataa nin baa laga yaabaa wax liita inuu haysto laakiin xusnulcard in lagaga qaataba nin baa laga yaabaa meheradiisa waxa ugu qiimo badan inuu soo dejiyo laakiin dabeecad xumo lagaga dareero oo cidaanay shilin ka iibsan macnaha waa waa mithaal ashyaada dunyawiga ah xusnulcardigu siduu labada shay u kala qiimeeyo ayaad arki kartaa marka min baabi alawlaa waalaxraa dacwadda iyo diinta alleh sida ugu quruxda badan inaan dadka ugu cardino waayo bidaaco ka qiimo badani ma jirto ikhwaani fillaah walaalayaal idinku dheerayn maayo hadalka waxaad tihiin dalabatulcilm culimadii baad ka timaadeen annakaa jecel inaanu idinka idinka maqalno wax idinka dhegaysanno oonu soo rixlaysanno laakiin waa iska waxa weeyaan mar haddii ay noqoto laabudda un baan kelmadda u jeediyey ee waan garanayaa inaad waxa weeyaan igaga habboontihiin hadalka iyo nasiixadaba waxaa kaloo walaalayaal idinku adkeynaya waxaynu joognaa fii zamani alfitan xilli fitan iyo dhibaatooyin tiro badani ay herdamayaan oo ay iska hor imanayaan fitanka waxa lagaga badbaadee ugu muhiimsanina waa alcilmu sharci nin walba calaa qadri cilmih ayaa tahbutu qadamuh inta cilmigiisu yahay ayaa gumadiisa iyo lugihiisu ay ku sugnaanayaan xaqa nin walba inta uu xagga cilmiyan ka daciifsan yahay baa laga yaabaa zalla inay ku dhacdo oo uu ka baydho xaqa waxaan idinkula dardaarmaya waad nasiib badan tihiin yaa ahla burco ree burco dad badan baad ka nasiib badan tihiin waad naga nasiib badantihin waayo waxaa idinla jooga shaykhuna wawaaliduna xafidahu llahu waracaah abu muxamed cabdulkariim xasan xoosh xafidahu llah sheekhaasa idinla jooga oo markaskii jooga oo masaajidkii jooga oo duruustii hadday tafsiir tahay hadday usuul tahay hadday luqo tahay wada nicmo aanay dadkani haysan ayaa haysataa waxaan idinkula dardaarmayaa maadaama cilmigu yahay wax lagu badbaado waxa ugu qiimaha badan maadaama isagu uu yahay sababta lagaga nabadgeli karo fitanka iyo balaayooyinka wareegaya waxaan idin leeyahay ilzamuu bikarsi alculamaa culimada dabada qabsada oo laazima oo sheekhiina ah waxa weeyaan ilaahay idiin sakhiray ee idin dhex jooga eed meel idinka dhaqaaqayn annakaa tamaninay inuu noo yimaado oo dowrooyinka iyo haddii si kale aanu weyne munaasabaadka aadana u jecel lahay laakiin sheekhu xafidahu llahu wamatacahu bisixatin wa caafiya waad ogtihiin yacni inta badan waxa weeyaan cilmiga uu fadhiyo ayaa wax walba uu ka doorbida xataa kasrat lasfaar fadhiga cilmiga ah iyo dadka midhaha uu soo saarayo fadhiguna waa ka lagu soo saaro ragga ragga waxaan idin leeyahay marka nasiib iyo dheef baa haysataan dad fara badani ay ka qatan yihiine waxa weeyaan walaalayaal ku dadaala waxaan idinku dhiiri gelinayaa istimraar iyo dawaam iyo joogtayn ku sameeya xalaqaadka sheekha iyo xalaqaadka culimadeenna kaleba ee duruusta wadda ku dadaala inaad xaadirtaan oo joogtaysaan wax aad faa'iidaysataan iyo wixii aad waxa weeyaan barataanba idinkuna sii baahiya oo bulshadiinna waxa weeyaan khayrkiiyo wanaagga ha kala bakhaylin ee gaadhsiiya baaraka allaahu fiikum waxaad ku dadaashaan walaalayaal alibticaad can alkhilaaf dacwa salafiya ilaahay subxaanahu wa tacaala waa raxmad uu inoo soo diru ina waafajiyey laakiin in fara badan waxa waxyeela khilaafka daakhiliga ah khilaafka khaarijiga hadda waxba inama yeelo waayo kuwani qad qaaluu akbara min hada wax kastoo yidhaahdaan waxa weeyaan dan kama galno laakin wadulmu dawi lqurba ashaddu maraaratan calaa nafsi min waqci lxusaami lmuhanad yacni marka dulmiga iyo dhibaatadu ay dadkii isugu dhowaa manhajkii muctaqadka ay isaga timaado markaasi xanuun badanta ta'hiirna ay leedahay idan dardaarankaygu wuxuu yahay kuunuu ikhwatan mutaxaabiina fillaah noqda walaalo isjecel oo gacmaha ishaysta iska ilaaliya nasakaatu shaydaan inuu shaydaan wax idin dhex dhigo iska ilaaliya inaad walaalkaa hoos u eegto oo tatabucdo cawradiisa hadduu khaldamo almu'minuuna nasaxa waalmunaafiquuna khashasha walaalkaa qofku salafi markuu noqonayo macnaheedu maaha macsuum buu noqdo maba khaldamayo laa wuu khaldamaya laakiin maa mawqifuk idaa akhta soo qabo gacanta soo qabo xadiidka waa garanaysaa nebigu sal ly slam unsur akhaaka daaliman aw madluuman saxaabadu yidhahdeen rasuulkii allow yacni nansuruhu idaa kaana madluuman marka uu madluum yahay waa u hiilinaynaa fakayfa nansuruhu idaa kaana daalima taxjusuhu can idulmi fadaka nasr dulmiga iyo dembiga ka soo qabo kaasaa nasri iyo gargaar u ah idan walaalkaa markuu khaldamo soo qabo u nasteexee cadowga ha u loogin miyuu kaa go-a soo xubin xubnahaaga ka mida maaha miyaad ka maarantaa kaama go-o mahalu lmuuminiina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mahalu ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bilxuma wasahr almuuminu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda idan walaalkaa waa cudwun min acdaa'i jasadi waa xubin xubnahaaga ka mid ah shaafici ayaa laga wariyaa inuu yidhi nin waxa weeyaan mashriq ama maqrib baa nin sunniyi ku dhintay markaan maqlo fa ka'annamaa waxaad moodaa xubnahayga mid ka mida inaan waayey macnaha dadka ahlu sunnaha ahlulxaqi waa ka cudwin waaxid midkood wixii ku dhaca ee dhibaatiii way murugo gelinaysa wixii khayra usoo kordhaana waa faraxti gelinaya idan dardaarankaygu wuxuu yahay yaa ahla sunna ilaahay sunnuu idinku nicmeeyey laakiin khilaaf sunnada haysaga baabi'inina waxaad ogaataan khilaafu ahli sunna waxyaabuhu sababay annufra can hadihi dacwa wa shamaatat alacdaa in dacwadda dad badani ay ka didaan oo yidhahdaan mukuwanaa salafiyiina iyo dadka acdaad ee colka marka horeba inoo ahaa inay nagu wiirsadaan oo yidhahdaan haulaa waa kuwa kuwaasaa cala alxaq ah xaqnimada ka zuuli kaga zuuli mayno khilaaf ina dhex mara ama fitno dhacda macnaheedu maaha inaynu cala albaatil nahay naxnu cala alxaq qofkana waa la ibtilaynaya waana mumtaxan laakiin waxaa munaasab oo aada iyo aada u qurux badan alibticaadu can alkhilaaf inta aad waxa weeyaan maslaxatu dacwa u tanaasuli karto inta aad walaalkaa u dhibrin karteed u dabcin karto ku dadaal iyadoo hadafku uu yahay mar walba an takuuna kalimatuna waaxida waayo maadaama aynu nahay mutamasikiin falaa budda an nakuuna mutamaasikiin laa budda min atamasuki waatamaasuki macan oo tamasuka xaqa maadaama aynu nahay mutamasikiin bilxaq oo xaqii aynu ku dhegannahay waa inuu noqono mutamaasikiin dad ishaysta oo gacmaha ishaysta oo aan faraaro lahayn oo midba dhinac ugu jeeda waa inaynaa noqon naxnu ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunna marka waa inaynu sunnada ku sugnaano wa ahlu jamaaca waa inaynu najtamic cala sunna laa naftariq calayha waayo sunnadu tajmac walaa tufariq sunnadu dadka way isu keentaa in ma kala geyso walaalayaal la waayi maayo oo waa sunna kowniya had iyo jeer khilaaf iyo hadal laakiin waxaad ku dadaashaa in badan carabkaaga iyo afkaaga iyo adinkaagaba inaad ka dhowrto min alkhawdi fi lfitan ha noqdo fitanka caamka ah ama ha noqdaan fitan khaaso fii daakhili dacwa qofku in badan afkiisa iyo carabkiisa iyo adinkiisaba inuu ka dhowro inuu qofku noqdo daa'iman wa abada waxa weeyaan maca kibaari alculamaa ahlulcilmiga inuu dabada haysto oo ku daydo markaynu sidaa leenahay naxnu laa nuqadisu alculamaa yacni culimada kama dhigayno wax muqadas oo qowlkooda uu yahay bimansilati alxaq ama daliilkii la qaadanayay uma jeedno waayo dee ahlu sunnuhu way ka dharagsan yihiin taa axad macsuum inaanu jirin ilaa rasuulullah inaanu jirin axad min annaas kaa'inan mankaan a'imadii waaweyneydna dhaho oo dadka yunsab lahum inta loo soo taago lagu miisaamayo shaksigaa walaa'an wa baraa'an ma jiro inaku ma ictiqaadsan intaas culimmada waynu ixtiraamaynaa waanaynu weyneyneynaa aqwaashoodana yuxtaju laha walaa yuxtaju biha walaa daliila ila bima jaءa bihi arasuul yacni daliilka muctamadkii oo wixii nebi moxamed la yimidu aqwaal alculamaana waxaa lagu miisaamaya bima jaءa bihi arasuul famaa waafaqaha akhadnaah wixii khilaafana caradnaahu ama waxaynu ku tuurayna carad alxaa'id ikhwaanii fi illaah markaaynu imaamka khilaafaynana maaha ihaano iyo idlaal inakoo u hayna yacni kaafat alixtiraam waalijlaal oo ixtiraam oo dhan u hayna oo qalbigeenna ugu hayna ayaanu haddana leenahay alxaqu axabu ilayna sheekhaygu isagoo ah xabiibii kii aan jeclaa laakina alxaqa axabu ilaya min shaykhii markuu khilaafo xaqa xaqaan uga jacayl badanahay oo uga kalgacal badanahay sheekhayga macnaha dee haddaan sheekhayga ka hormariyo xaqa waxay noqonaysaa huluwi inaan ku dhacay walaalayaal ahlulcilmiga inakoo markaynu leenahay ahlulcilmiga ha lagu dadaalo maqsadku uu yahay istinaara iyo istidaa'a in la iftiinsado oo taladooda laga tala qaato oo lagu xidhnaado iyadoo mar walba qowlkooda la miisaamayo aynu walaalayaal taa ku dadaalno khilaafkana aynu ka fogaano maxabada iyo ukuwada dhexdeennana aynu adkayno qofka walaalkaa ee khaldan waxa weeyaan u nasteexee soo qabo ha ka daalin maanta u tag berri u tag waayo waa xubin xubnahaagii ka mid ah oo aan kaa go-ayn marnaba aanad ka maarmayn ilaahi subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanayaa an yajmaca kalimata ahli sunna cala alxaq ilaahay subxaanahu wa tacaala ahlu sunnaha iyo ahlulxaqa ilahay kelmadooda xaqa ha ku kulmiyo khilaafka iyo tafaruqana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnada iyo raayadeeda kor ha u qaado ehelkeedana ha u hiiliyo ha u nusreeyo innaka majliskeennaana ilahi subxana wa tacala ha ka yeelo majlis mubaaraga oo inta fadhiisatay la yidhaahdo qumuu makfuuriina lakum qad budilat sayi'aatukum xasanaat ma asabtu famin allahi waxdah wma akhta'tu famin nafsi wmin ashayطaan wallahu warasuuluhu minhu barya'aan waastaqfiru اllah alcaظiima min kuli zayqin wazalal wsal allahuma cala sayidina muxamed wala ali wsabi
جزا الله أخانا أبا خالد خير الجزاء وزاده الله سبحانه وتعالى من فضله وعلمه ونسأله الله أن يجزل أن يجزل ثوابه وأن وأن يزيده في هذه الكلمة من ميزان حسناته ونشكره على هذه الكلمة وعلى هذه الكلمة المباركة إن شاء الله النافعة إن شاء الله تعالى ونشكر الإخوة السامعين على ما بذلوا من وقتهم ومن أوقاتهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى أنت سينويا كانسا كلمدينو إلهينا سبحانه وتعالى ولالكين أحمديد حكا أبال مريو إلهينا سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك يساها وقدره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك